warqadda waxaa ku qoran markaad fiiriso madaxa kore ee xafiiska dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya xafiiska guddoomiyaha magacaabid guddiga doorashada ee madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed kadibna waxa weye waa de magacyo ayaa ku qoran iyo xigasho xigasho la xiganayo qodob dastuurka ah qodobkaasooba aan waafaqsanaynba magacaabidda aan samayn doono marka xilligeeda la gaaro magacaabidda aan samayn doono qodobka aan cuskan doono waxa weye waa iyo iyo qodobkaasaan ku qoran laba qodob iswaafaqsan ma aha magacyaala kusoo qoray kadib hoos warqadda waxaa ku qoran dadkaan sameeyey warqadaan ee aan hore u sheegay awooddooda intaas gaarsiisayba xitaa waxay awoodi waayeen haddiiba ay waayeen xitaa shaabadii guddoonka baarlamaanka iyo iyo iyo saxiixiisii inay bal warqadda inay sideeda isaga dhaafaan oo magacun uu ku qornaado warqadda waxaa laga dhigay warqad ka soo baxday ee guddoonka baarlamaanka xafiiskiisa isla mar ahaantaasna magacii guddoonkaa lagu qoray shaabad iyo saxiix aanan ahayn tii guddoonka ah aanan ahayn xataa tii guddoonka aanan dhigin xataa aanan ka aanan ahaynba shaabadii baarlamaanku isticmaalo oo aanan ahaynba xitaa wax uu baarlamaan uu leeyahay ayaa ayaa saaran marka warqaddaas totally been abuur waayo